wanaagsan baan dhegaystayaal idin leenahay halkaasi aad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke ayaa difaacay soo bandhiga qaabka doorashada ay u dhacaysa ee dowladda soomaaliya hanaankan ayaa horseedaya in la dhiso laba aqal oo baarlamaan oo soo doortay madaxweynaha waxaana aqbalay maamul goboleedyada qaarkood inkastoo uu ka biyo diiday maamul goboleedka puntland haddana haddaba wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli ayaa wareystay ra-iisul wasaaraha ugu horeyna waxa weydiiyey sida u warko mowqifka puntland runtii puntland adigu waxay arimahan waa soo socdeen markii labada kun iyo laba tobankii gorow lasugu tagay weli maaragtay markaana ugu dambeyneysaa muxuu ahaa in lagu saleeyo dhinaca qoyalka afar iyo shanta beelood ah marka adigu arrimahaasan jeclahay runtii dadku inay haddaad ka kaceen laakiin meeshkalid baa jirta waxa weeye puntland wax aysan markii horetaba ayada waxeeda aysan sabeen oo aysan gaarin inay degaan wax ku doortaan haddana wax waktigan xaadirka la maraya ee degaanadii soomaaliyeed qaar aysan gacanta ku jirin mideeda kaleetana aana dadkii la xisaabin oo aan dadkii la tirin oo aanan la ogaanin sidii dad uga soo baxayaan degaankaas ama hal qof hadiya ama laba qof tahay sida qof tahayba inaysan maanta caddeyn sida ugu wanaagsan ee degaankaas oo qof looga soo dooran karo maadaama aan la tirin dalka sensusuusan ka dhicin aanu jirin kaats loo qeybiyo ee dadku ay muxuu ahaa aqoonsiga gaaraxamad ay ku geli lahayn doorashada aysan jirin ma jirin runtii markaan dhinac kasta ka fiirnay ma jirin si cad oo dadku degaan uga soo bixi karaan annagana meeshka waxa weeye runtii wuxuu wuxuu ku dhacay dalkan ciraaq iyo afghanistan iyo doorasho inta si dhaqso ah lagu galo ayadoo aan laga baaran digin dalku markaas xaasilooni amni daro ay ka timaado oo ay ka faa'iidaystaan hadda cadowyadan caalamiga ah ee runtii mar kasta ka faa'iidaysta meeshii xiisa siyaasadeed ay ka taagan tahay innaga runtii dawlad dhexe ahaan waxaa mas-uuliyin uga saarantay dalkan meeshii laga keenay inaysan una ku dhicin xiisad maanta xasilooni siyaasadeed iyo xasilooni amni intaba la helo hadda waxa aan qaadanay iyo go-aanada aan qaadanay reer wax ka naaqusnayn wixii erro hayseen ma jiraan marka waxa weye maadaama aysan jirin wax naaqusnay sideedaba annaga waxa aan gacanta ku hayno meeshaan haddaan gaari weynay waxa inta aan gacanta ku hayno inay aan sii deyna aan burburaan wax aan caqrigala ma aha runtii dalka kanna ma aha hal qayb keliya iyo laba qayb waa soomaaliya dhamay taasna waxaa loo baahan yahay runtii in markas aan ka baarandigno waxa ugu muhiimsana annaga aan uga tallaabsan karno annagoo runtii markasta eegeyna xasiloonada dalka midda siyaasadda iyo midda amni labada mudane ra-iisul wasaare haddii aan usoo noqdo waxyaabaha go-aanka ku xusan waxaa ka mid a in aqalka hoose laba boqol iyo shan iyo toddobaatanka xildhibaan ay noqon doonaan laguna soo xuli doono hanaankii afar dhibic shan waxaa kaloo la sheegay in codaynta iyo tirinta codadku ay ka dhacayaan dhammaan xarumaha maamul goboleedyada oo somalilanna ay ku jirto arrintaas ma cadda marka waxaan jeclaan lahaa bal inaad sharaxdo yaa horta codaynaya qaabkeesa loo codaynayaa haddii xarumaha maaragtay maamul goboleedyada la leeyahay waxbaa ka dhacaya maxaa marka loogu baahan yahay afar dhibic shan in in baarlamaanka lagu xulo waxa weeye maadaama labada boqol iyo gaanta shanta iyo afar dagaal shanta ku salaysan ay hadda barlamanka jira kulli waxay kasoo jiraan degaano iyo dowlad goboleedyo marka waxa weye si dadkii loogu xiro yani loo arko dadkii inay yihiin dad degaanadii ka imaanaya iyagoo afar dagaal shanta ku imaanaya farmulada ahayd ama shanta beeleed macdahe in dadku runtii dadka degaanadaas iyo degaanada joogeen fursad la siiyo in degaanada dadka uu ka dhaco doorashada degaanadaas si oo xildhibaanada soo gelaya ay runtii ula haadaan yani xiriir iyo dhow degaanadaas runtii qofka marka halkaas laga soo doorto dagaalada laga soo doorto waxay ahaanaysaa mid markaas uu ka xiran yahay xiriir hadda markii tiro laga tago arrintan waxay keenaysaa markii ugu horeysay in runtii gobolada dadka iyo dowladgobolada iyo degaanada dalka ka tirsan inay gacan iyo saameyn ku yeeshaan runtii sidii qofkii usoo bixin lahaa ama matali lahaa hadday tahay degmooyinkaas iyo hadday tahay dowlad goboleedkaas marka taasaan ku sameynay in doorashada aysan halmay sidii xamar ka dhicin sidii horeeto kaleeto in marka kale waxaa dooranaya aysan noqon odayaashii keliya oo xulaga ee noqoto dad electoral ah oo runtii lasoo xulay inay markaas electoral collegekaas ama qofkas aan dhahe inay iyaga markaas ay noqdaan dadka runtii soo dooranaya xildhibaanadaas arrimahaas oo dhan waxa weye arrima aan hadda ganacsanay xukuumad ahaan inaan detailkeeda aan qufna haddii la yidhahdo aan fixino markaasna aan horgeyno muxuu ahaa hay-adaha sharci dejinta iyo oo dhan si runtii loo gaarsiiyo marka annaga aan tagno wadanka turkiga laba bisha february afrikeeda aan hordigno adigu sidii formuladii aan hadda qaadanay iyo optionkii aan qaadanay iyo halka loo dhaqaangelin karo optionkaas kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaake oo u warramayay wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in waraysigaasi oo dheer aad ku maqli doontaan barnaamijka martida microfonka ee caawa fiidka bixi doona